shirkanu ay soo agaasintay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka galmudug islamarkaana ahaa mid lagu xoojinayo isku xirka wada shaqaynta hay-adaha iyo arrimaha maareynta musiibooyinka ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah hay-adaha ka howlgala galmudug wasiiro xildhibaano ka mid ah maamulkaasi iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka galmudug maxamed cabdulaahi cumar ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkaana waa shir muhiim ah oo aan ugu talagalnay in aan ku xoojinno waxaa la yidhaahdo isku xirnaanta iyo sida loo samayn lahaa dallad hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada la xiriira maaragtay disaster risk reductionka ama resiliencyga oo loola jeedo sustainable goalska hay-adaha ka shaqeeya waxaa la yidhahda wixii hal sano ka badan mashaariicda ah ka shaqeeya dowladda qeybaheeda kala duwan oo regionalka gobolka iyo degmooyinka ay ka mid yihiin iyo communitiga oo ay matalhayaan guddiga dhiararka iyo qeybaha kale dadka matalayay barakacyaasha ayaan ugu talagalnay inaan isku xir loogu sameeyo ajindo kale shirkaa male waa keliya in isku xir loo sameeyo oo networking loo sameeyo ama dallad loo sameeyo didaaladaa socda waxaa dhacda mararka qaarkood in didaallo badan oo kala duwan ay dhacaan waxaa laga yaabaa hal meel in dhowr hay-adood ay hal shaqo ka wado ay hal shaqo ka wada qabtaan ayagoo kulli ka wada shaqaynaya in dadku ay gaaraan waxaa la yidhaahdo adkaysi inay gaaraan resilient dadku inay gaaraan shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in hay-adaha iyo maamulka galmudug ay si wada jir ah ugu shaqeeyaan caawinta dadka danta yar iyo maareynta musiibooyinka